احتاج imika cibaaradii bal maala kitaabkaas xadaanaadiisii ama akhbaranaadiisii u taalay mid kale aad ku bedasho waxay taasi noqonaysaa inay kitaabka nood lihid laftiina maaha waxani waa wax qoran inta badanna waxyaalaha laftigaaba kolkol la iloobayo loo baahdaa in macno lagu wariyo kani waa qoran yahay oo xagga riwaaya bilmacnaaba waxyaalaha kutubta ku sugan laguma wariyo bay yidhaahaano taqyiir musanaf ama kitaabkii tasniiftii taqyiirkeedii ma lihid marka arrintuna waxay noqonaysaa kitaabkii oo la bedelay noqonaysaa cibaaraadkiisii saa daraaddeed haddii ay kitaab ay waxani kuba sugnaayeenna iyaga lamaba bedelayo xataa haddaan idhaahno riwaaya bimacnaa waa wax lagu naqlinaya ta kitaabka lama lihid tasniifyada dadka kale inaad bedbedesho ma lihid saa daraaddeed sideedii ayuun baaba lagu daynaya oo laa siyama min kitaabin intasa kaas buu leeyahay oo walow baan markaas dee taqyiirka cibaaradiisa ama la yidhahda ibnu daqiir qaciidoo kullay tan uu yar mala ictiraadona fatulbaaqi baa sadarka ugu hooseeya uu kaba soo naqlinaya walow laftii siyaadiya ay dhacday oo aan fatulbaaqi kuba sugnayn oo kelimada ay kuba dhammaadaysa safhadu bitaqyiiri cibaarati watasniifidaas iyo wowduna horta waa zaa-ido cibaaradii asalkuna waxay kitaabkan fatxulbaaqi bitaqyiiri atasniif un oo laftigan cibaarana aanay la socon wowdna kulliga asal ahaan ma jirto sadarka laamaadme safxada kale ay kaba bilaabmaysaa watasniifda waa bitaqyiiri tasniif macnaa tasniiftii ama kutubtii cibaaraadkoodii inaad bedesho dee taa ruuxu ma lahan wuxu uhi sheekhu markaa ama naadinku raximah llahu tacaala wain naqul haddaan idhaahno binaqli bijawaazi naqli naqlin iyo warin banaanideed bilmacnaa macna wax lagu wariyo banaanideeda ay banaantay aan kuba tagno falaa ay falaa yumnacu in lafti lafti lagu bedelo taasi wax mumtanica maaho ama lama manciayo in qad xasala hadduu xasilo oo atasaawi siman labadan lafti ay siman yihiin oo isku mid yihiin cindahu ninkan dee waxa weeyaan sheekaba agtiisa ay labadan lafti inay isku mid yihiin ay xasisho labadan lafti ama labadan cibaaro wax keliya wada isticmaalo bal kaley laba xaalay kala qaadaan oo dee bal markaas kutubtu ay ku kala qaadaan mid waa markay alfaada uun tahay ee sheeka cibaaradiisiiyo laftigiisiiyo shafawiyan wuxuu kuusoo aad uga maqashay aada soo naqlinayso midna waa wax kitaab ku qoran oo kitaab aada kaba naqlinayso marka iyada kitaabkii kutubta inta badan dee dadka dad baa leh oo alifay oo markaasay u alifeen baa lagu daayaa ruuxuna inuu bedelo ma laha oo taqyiirkaa tasniiftiisa ama tasniifkaa inuu bedelo maba laha saa daraaddeed ama aan nidhaahna macnaha lagu warinayaa macno in wax lagu wariyaa way banaantay ama yaynaan odhanba oo aynu nidhaahno macno wax laguma ma warin karee labada xaalaba si kitaabku uu ahaa un baa lagu daynayaa oo lafti lafti laguma bedelayo taasi waa ta kitaabka waxaa timidtii sheekha marka hadalkiisii laga maqlayay uun baltaa iyada haddii aan nidhaahno wax macno laguma warin karee si wixii aada u maqashay in loo soo naqliyo weeye masaladan de ariwaayatu bilmacnana waa masale khilaafkeedu shahiriya kitaabkii kalena waxbaba inooguma sugnaa casharkii inoogu dambeeyaaba ta aan ku arkaynay markaa taa haddaan idhaahna waxba laguma warin kara say culimo dee dawaa'if kala duwan oo culimada kamida ay kuba tegeen taasna ma lihin laftigii sheekha inaan bedele siisii uun oo lafti la macna aan ku bedele siisii uun in haloo sheego ayay noqonoo taasna bedelaadna lama laha laakiin haddii la idhaaho riwaaya ama riwaaya bilmacnaa waa wax jaa-iza oo taa aanu idhaahno aynu kuba tagno say intooda badaniyo leeyihin marka shuruuddii la eego ee shuruuddeedii la helo way banaantay la yidhaaho arrintuna aanay kitaab ahayne afkii ahayd iyo wixii lafdigii sheekhown ay ahayd bal markaa aynu ognahayn aynu kana warhayno sheekhan inay lafdigan xadasanaya akhbarana isaga wax keliya uu wada isticmaalo sida bukhaari oo kale xadaana yo akhbarana qiraa'ada iyo samaacu agtiisa waa isku mid xadaana yo akhbarana agtiisa isku mid bay noqonayaan saasoo kale inay isku mid yihiin oonu kala farqin aan ka warhayno riwaaya bilmacnaana meeshii la idhaah waa jaa-is iyada markaas haddii aan xadaana halkeedii akhbaranaa dhigno basi kuma sugnoo laba manceeyo markaa meeshii maxaa jirta laba xaalase waa la manci haddii la yidhaha alriwaayatu bilmacnaa wax jaa-iza maaha oo taa aynaan odhan oo iyada dee sideedii unbaa laftii lagu naqlinaya haddii aan ognahay sheekhani inuu labadan lafti kala farqiyo xadaanaana wuxuu isticmaalo akbaranaana wuxuu isticmaalo sida muslim oo kale iyada taasoo kalena ma lihin waayo laba macnaa bay istilaaxaan kale leeyihin luqadii isku mid haba ahaadeen oo kol haddii afkiisa tasaawigaasi aanu jirin oo ay kala duwan yihiin markaasna inagoo qabna inay isku mid yihiin uma bedelayno oo le macnaan kuba warinayna taasna ma lihin waayo isaga afkiisii baanay isku mid ahayn oo kala soocaya oo kala duwaya bal labadan arimood ayuu halkan inoogu sheegay sheekhu oo wuxuu hi wain naqul haddii aan idhaahno bimacnaa binaqli bilmacnaa bijawaazi naqli warin banaanideed bilmacnaa macne in wax lagu wariyo banaanideed aan idhaahno on kaa kuba tagno nuuntuna hadda way fadxisantao nuqul weeye nuqal baa ita ama nuun dama aan jirin baa itaale falaa ay falaa yumnacu in lafti lafti lagu bedelo la manciin maayo oo la hor joogsan maayo laakiin waa goorma shardigan baa jira in atasaawi qad xasala kole qad xasalahaa dambe mid ay noo fasiraysa atasaawi danna faacilba isaga ahaan in qad xasala hadduu xasilo oo atasaawi siman lafdigan iyo lafdigan kale doonaysa inaad kuga bedesha ay isku mid yihiin oy siman yihiin cindahu cindo sheekh sheekhi isticmaalay lafdigan ee cibaaradan lahaa agtiisa isagoo akhbaranaabaa buu yihi laakiin xadasanaana agtiisa waa isku mid oo wax farqiga udhaxeeyaa ma jirto waxaana nidhi alriwaaya bilmacnaa jaa-is weeye markaasoo kale waa laisku bedeli karaa wain yakun min naasikin samaacu fahal yasixu fiihi nisaacu kada idaa raawin washaykun kallama ama kulima suudee kuwa dabdiyey aw asraca alqaari'u aw qad haynama wuxuu yihi sheekhu raximah اllahu tacaala wain yakun hadduu ahaaduu sugnaado min naasikin ku isagu wax qorayo oo nusqadiisii ama kitaab iskaba qoranayo samaacun dhegaysi iyo maqal uu kaba sugnaado fahal yasixu miyuu ansaxayaa samaacaasi jaa-a waxa yimi oo fiihi kanfigiisa ama masaladan nisaacu khilaaf baa beyna ahlilcilmi kuba yimi oo ah barkood inay yidhaaheen asal ahaanba ninkan naasikha ah majlis samaacna jooga isagii wax badan baa dhaafaya waa nin jeeda ruuxiina ilaahay laba qalbi uma yeelin markaas samaaciisu taas mid ictibaar yale ma noqon hadduu sheekha naftiisa uu yahay kan wax kale kuba jeeday ama wax iska qoranaya iyadoo kutubtii ama kitaabkiina lagu dul aqriyayana xukunku waa taas barkoodna de waa saa kuyi lahaa yakfii min alxadiidi yakfiika min alxadiidi shamu haddii laguba fasiro tan oo kale tasaawul xagga samaaca way baneeyeen laakiin bal dee daaraquni m waxaan u jeedaa ibnu salaax oo kalena halkan tafsiil buu geliyey sharaxana uu idinku wada sugan yihiin umuurahaasi oo kitaabkii kalena waan ku soo aragnay masalada intan kaba basiisano tafsiilkaasi waxa weeye ruuxa naasikha ayaa la eegaya hadduu raawigii yahay oo dee ruux intuu aada u dekiya aada u fahmo badan yahay waxaan uu ku jeeda uu iskaba qoranayo taas aanay ka hor joogsanan oonay ka manci ahayn kitaabkan la aqriyayo ama samaacan socda iyo dee tasmiican socda inuu fahmo aanay ka hor joogsan ahayn samaaciisu kaa uu ansixi waana se qisadii daaraaqudni iyo kitaabka kaleba aan ku soo maray oo isagoo ismaaciil usafar nin la yidhaha majliskiisii jooga oo uu sheekuna yeedhinba wado isagu markaa maanta laguma dul aqriyayna wuu yeedhinayay dadkuna waaba qoranayeen oo de waa la casharkii baa la joogay ayuu isaguna jus kale iska qoranayo maciisa daraqudni nin baa ku yidhi xaaladaadan dee markay arrintu san tahay samaacaagani ma ansaxayo adigoo wax qoranayo waaba jeedaayo waruma haysidba waxaan la yeedhinayo daraqudni baa ku yidhi anigu dee fahamkayga aan iblahan iyo yeedhitaankan iyo axaadiisan fahmaya adiga kaaga waa ka duwan yahay su-aal kale weydiiye wuxuu uhi sheekhu inta xadiisuu yeedhiyey miyaad xifdisantahay waa ninkii lahaa adiga samacaaguma hagaagaye isagu usoo jeeday waxaan imse xadiis buu yeedhiyeyoo muu gara ninkii daraquni waa sideed iyo toban xadiis buu yeedhiyeo markaasuu matni kasta iyo sanad kastana uu korka markiiba kaba sheegay marka xaaladu hadday taa tahay oo ruuxuu isagoo dee waxaa kale kuma jeeda laakiin wixii uu laba socduu fahmayo dee aqoontiisa iyo fahmadiisa heerkaa gaadhsan tahay samaaciis waa ansaxaya dee waanay kaba dhacday waa kii uu sheegayey mizi uu kasoo naqlinaya ibnu kasiir oo kale xaafid ibnu xajar iyo ragle sheekuna waa la mid iyadoo lagu dul aqriayo qiraa'adii ay socoto hadduu ama wax kale ku jeedo oo uu iskaba qoranayo oo kale laakiin uu qaladkii la socdo wixii khada ee dhacayna uu baraarugayo taasna samaacaasi waa ansaxay haddii laakiin taasi aanay jirin samaaci ma ansaxayo bal khilaafka jira saddexan qowl buu noqon oo midi uu tafsiirkaa leeyay raajax yeeleen intaas buu sheegay wa in yakun hadduu ahaado oo la helo mid naasikhin waa ku wax qoraya xaggii samaacun samaac maqal oo ujeedadu samaacu labadii sheekiiyo raawigiiba halkan way noqon waayo labada xaalo waa islaama mid matalan raawigi waxa weya dersigan oo socdo sanoo kale dersiga uu socdo ayaa nin xaas dadkii xaadiriintaa ka mid ee dee kitaabkana dhegaysanayay ama dersiga dhegaysanayay ee welibana hadhow dee samaac ahaan loo qorayey waa maqlayo oo dee sanad ahaanna loogu baahan isaga dhici karta looga naqlinayay ayaa arin kale ayuu mashquul ku yahy wax kale ayuu mashquul ku yahay kaas bay tahy waxaa la mida iyadoo sheekha lagu dul aqriayo qiraa'adii ay socoto dee qaari kalaa markaa aqriaya sheekha hadduu wax kale ku jeedo oo bal markaa uu wax kale ku jeedo laakiin qiraa'adiina meesha way socotaa bal taasba weeye dee labadoodana tafsiilka waa ta aan soo sheegnay qowlka bal tafsiil kale iyo labada qowlee kale isqaabilaya haddaba taas oo kale naasikh haddii samaac xaggiisa ka dhaco fahal yasixu miyuu ansaxayaa maxay waa asamaacu samaacaasi miyuu ansaxayaa jawaabtii muxuu yihi ja waxaa dee hamsadii u go-day waa wasanka daraaddeedee jaa-a waxa yimi oo fiihi kanfigiis waa masaladan aan hayno ee masaladan ah ruuxii ama saamic aha ama musmic aha uu wax kale kuga jeedo iyadoo majliskii samaaca la joogo ama samaaci socdo nisaacun khilaaf baa yimi khilaafkaasna waa saddexdaa weji oo midi tafsiil leeyahay qisada daaraqudna waa taan soo sheegnay xagga hoosena maanta sharaxu waa fiican yahay oo de waa markaa waa dheer yahay aqwaashii kale in kitaabkii kale matay aan kusoo aragnayna sharax ayuu kuba soo dhigtay kadaa saasoo kale waxa ah oo iyaduna khilaaf jira xagga samaacaasi inuu ansaxiyo inaanu ansaxayn idaa raawin oo iyadna waxa khilaafkaasoo kale hadduu waxa ah idaa raawin wa shaykun kalama bal haddaan ficilkan dambe aan musame isaga binaysano aliftana aliftii tasniyada aan kaba dhigano waxaan kuba laqbaysanaynaa waan sheegi doonaana waxa bal shaarixu isagu tu ku tegaye idaa raawin idaa raawin waa idaa kalama hadduu hadlo raawin raawi iyo wa shaykun waayo daadna de kale day shardiyata daaduu lama xidhiidaysa dee imaka ismigiiye waa ficilkaa dambe o kale ayaan halkan soo qadaranaynaan soo dhiganaynaaye idaa kalama hadduu hadlo raawin raawi waa ninkii tilmiidka ahee wax warinayay iyo wa shaykhun sheekhi kalama ay hadlaan macnaa ay sheekaysanayaan oy cid kale la sheekaysanayaan iyadoo dersigii ama samaaci socda iyadna tan oo kale weeyo khilaafkan oo kalea kuba jira aw amase asraaca uu degdego oo alqaari'u ninkii qaariga ahaayee aqriyayay qiraa'adii uu kuba degdegoo dadkii xaadiriinta barhkood kelimaadka qaarkood ay iska raacaan oy kelimaadka qaarkoodba maqli waayaan ama hagaagaade taas oo kale oo surcadii qiraa'ada kolkolna waxaa kuga kalifaysay dee cashar aada u dheerba weeye kitaab weyn oo sida bukhaari oo kaley doonayaan maalmo in lagu aqriyo lagu dhammeeyo sheekhi baaba dhici karta inuu socotaa daalibkii baaba socotaa bal markaa qiraa'ada markaa ay degdegaan baa kolkol alfaado aan ahayn in la israaciyo ama la iskuba idqaama kolkol idila iskuba idqaamaya ama alfaadaa dhacaysay oo ruuxii dhegaysanayay kaba qarsoomayso surcada qiraa'adu ay dhaafinaysa aw amase qad haynama uu hoos u dhigo sawdkiisiio ee ruuxii majliskii baaba weyn aada buu uga durugsan yahay kelimaadka qaarkood baanu maqlahayn oo waaba taas amase majliskii maba weyno waaba ku dhow yahay ninkii qaariga ahaaba haynama akfaa sawtow sawtkiisii hoos u dhigay markaasuu kelimaadka qaarkood maqli waayo bal markaa muhimku waxa weeye shaksigii waxyaalo dhaafay baa jiro kelimaad iyo cibaaraadba ah oo ama surcadani dhaafisay oonu maqlahayn amase kain ay dhaafisayba sawtkan hoos u dhigmay uu dhaafiyey xaaladaasoo kale intii uu maqlayay waa caadi wixii aanu maqlahayn maxaa xaalku noqonayaa mayuu markaa mashakibuu ka warinoo taas samaaciisu taasna miyaa la tirsanaya waa masaladu waa taa marka wuxuu leeyahay sheekhu bal haddii imika majliskii samaaca la joogaa sheekii baaba fadhiyo waaba musmicii ayaa jooga waa lagu dul aqriyaa cardi baaba socda sheekina cid kaloo la sheekaystay marka eg waa jeedaa qiraaadna way socotaa qiraaadna sheeka waxaa loogu dul aqriyayaa mid weeye horta in isaga laga wariyo werintana waxay keenaysaa axaadiistan lagu dul aqriyayay inuu dee la socdo hubsanayo haddii qalad dhaco qaladkii joojinayo haddii wax aan xadiidkiisii aynu soo galo uu manceayo bal umuurahaas baa loogu dul aqriyayaa maaha un inuu dhegaysto oo mujarada maaha de haddii uu xadiid jiro sheeko uu wato ama cid kale uu la yar sheekaysanayana waxay la mid tahay markii uu wax qoranayo kalo waa jeedaa taas waa mid raawiguna waa saasoo kaleo darsigiioo la joogo ayay laba gooni u sheekaysteen casharkiina waa socdaa casharkiina waa socdaa dee kol hadday sheekaysanayaanna hadal intaan ay sheekaysanayeen wixii lalahaa ama sheekhu ka aqriyaye ha noqdo ama ha lagu dul aqriyaye waa qarsoomaya intaa lama socdaan oo may maqlin intaas oo maqalkoodii kumaba jirto maxaa samaacoodu noqonayaa bal kuwaasoo xukunka samaacaasi muxuu yahay meeshii waxaa jira un horta marka dee dersigii la joogo ruuxii ama sheekii ha noqdo ama ciddii kale in loo baraarugsan yahay waxaan hagaag loola socdo weeye ee wixii tasaahul xagga samaaca ah waxaan oo dhan nooc tasaahul baa kuba sugan naskigii waa ku sugan yahay sheekadii waa kuba sugan tahay saas daraaddeed culimadii waaweyneyd ee aadna cinaayada ugu laasa ibnu salaax oo kale iyo darsiyadooda markaa laba joogo sida markii uu sunan albayhaqi lagaba dhegaysanayay daarulxadiid alashrafiya oo kale ama lagu dul aqriyayay majliska marka la qorayo ciddii xaadiriinta iyadoo darsigan joogtay hadday laba sheekaysanaysay magacyadooda lagu qoraya samaaco hebel iyo hebel oo sheeka way sheekaysanayeen haddii mid luloonayay markaa waa la qorayo hebel uu luloonayaa lagu qorayo oo qoran ilaahay makadan maanta mujaladka sideedaad iyo laba socota magacyadii iyo wixii iyo inuu kuwaasi ay sheekaysanayeen kaa inay cashara dhaafeynay ayaama uu maqnaa kaasi inuu luloonayay oo kale waxyaalo saasaa wada qoran oo way ishaari jireen waayo nooc baa jira aan sayaqud la-aan dee wixiina isagii waan maqlay buu leeyahay arrintiina waa kan tasaahulkana soo galay haddaba waa xaalaadkaas maxaa xukumku yahay marka wuxuu leeyahay xukumkii horeynu soo maray ayay waxaasi la wada mid yihiinoo bal muhimku markaa tafsiilkii haddaan eegno ibnu salaax kii hore geliyey tana way gelaysaayo umuurahaasi sheekha haddii aanay jeedinahayn oo sidee xaafid ibnu xajar iyo kaba soo naqliyeen mizi iyo iyagoo ama fatwo uu qaranayaba xaafid fatwo kaleoo lasoo weydiiyey ama wax kale uu kuba jeeda haddana qalad hadduu dhaco markiiba waa joojinaya ibnu kasiir baan kusoo aragnay waxa weye sheekhiisii mizi oo kale isagoo luloonayo waa lagu dul aqriyaya isagiina waa luloonaya haddana qalad markuu dhaco ada ninkan aqriyaya kitaabkiibuu haystaa waa qaldamaya isagiina waaba luleysan yahay qaladkii uu joojinayo waa saxayay oo dee arrin la yaab lay ahaydo ninkii soo jeeday ee kitaabkii hayey kitaabka aqriyaya qalad uu galay ayaa ninkan aada moodo inuu loo ama loonayeyba oo haddana markiiba u baraarugaya sinana noqoto ama mati uu joojinaya marka arrinta hadday heerkaa tahay samaacaas waa la iska tirsanoo dee ictibaar buu yeelan haddii laakiin waanu waxaan la socon qalad dhaca iyo umuur kastoo dhacda anuu lama socon markaa ictibaar ma yeelanao dee samaaxaas ma ansaxaya ayay noqonaysaa umuurahana marka kelimaadku hadday dee kelima iyo laba yar noqoto kolley waxyaalaha yaryar waa la iska dhaafaya laakiin de hadday wax badan noqoto iyada bal markaa dee kolley meeshii waxbaa soo gelaya culimadii hore barhkoodna saxaabada iyo keyrkoodmada markay saa kelimaadka qaarkood ka qarsoomaan dee ciddan kale la joogta ayay weydiinayeen o dhan kelimadaasi maxay ahayd way dhaaftoo kale iyo taasoo bal taasna wax waa lagu warin karaa un bal umuuraha weeye marka muxuu ihi kadaa saasoo kaleo waxaa tan ah samaacan marka ruuxa naasika xaggiisa kasoo fulaye khilaafka kuba sugan idaa raawin raawi wuxuu aniga sharaxa markaa dee inooga dhigtay kulimaadan bisiiqati majhuul buu leeya aliftiina ilaaq buu kaba dhigay marka wuxuu kaba dhigay idaa raawin waa idaa kaana raawi yaqraba raawigii waa de waaba waxbuu aqriyaya ama meeshii samaaciun baa socda wa shaykhun sheekhii wax laga warinayeyna kullima waa lala hadlayaayo ama uu sheekaysanaya cid kaloo la sheekaysanaya laakiin taas labadoodaba xukunkani waa isku mid wax farqigo udhexeeya ma jiro sida kutubtaba inooguma sugan marka haddii dee aanu dabdigii sheekhii mualifkaa dabdigiisii ahayn way iska banaanan lahayd oo suurtagal weya ma jaa-iska weeye bal kaba dhow haddii la yidhaha imika idaa raawin macnaha haddii dee idaa kalama raawin wa shaykhun kalama ay hadlayaan oy keyrkood la hadlayaan oo macnaa ama raawigii uu yahay ka sheekaysan ama sheekhi uu yahay ka cid kale laba hadlaya iyadna masaladaa horey la xukum tahay aw amase asraca alqaari'u ninkii qaariga ah qiraa'adii dedejiyo oo surcada qiraa'ada daraaddeed ay bal markaa waxay ruuxii dadkii ay wax uga dhaafaan dee dhegaysanaya waxu maqli waayaan cibaaraadkii qaarkood aw amase qad haynama aliftan iyadu waa lidlaaq haynama uu qariyo sawdkiisii ama hoos uu dhigo dee markii uu hoos u dhigay dadkii xaadiriinta barhkood ay ka qarsoonto kelimaadka qaarkood ay maqli waayaan amase dadkii intay fara badan yihiin ruuxii uu kala durugsayo cibaaraadka qaarkood aanay soo gaadhin oonu hagaagba u maqlin bucdiga makaanka daraaddeed umuurahaasoo dhan waaba iyada waxa weeyaan dee khilaafkan baa kuba sugan waana ta aan soo sheegnay awjuudeeda iyo bal tafsiir marka la geliyo say noqon waman yuxadis duuna shaksin yadharu maca mni labsin falqwl falqabuul yunsaru wuxuu uhi sheekhu raximah اllahu tacaala waman yuxadis haddii ad cibaaraadkii kitaabkii waa inagu cusbayn casharadan imaam waxoogaa bay iyo rareeyeen o de awjuuda taxamulka waan dhamaynay kaa kale laakiin waa masaa-ishii aynu soo aragnay weliba dee ka kooban ayaa halkan inoogu sugan surooyinka qaarkood surooyinka qaarkoodna way kaba dheeryihiin waman yuxadis ruuxa xadiiskii aqriyaya ama dersigii jeedinaya duuna shaksin shaksi ama shakli iyo suurad iyo daato la-aanteed yadharu shaksigaasoo muuqanayo yudub macnuhu waxa weeye duuna duhuuri shaksi iyadoo shaksiyiisii ama daatadiisii ruuxii dhegaysanayay aanay uga muuqan waa qarsoon yahay oo waraa xijaab ama waraa sitrin ayuu kitaabkii kaba ama dersigii ka jeedinaya ama lagu dul aqriyaya buu kaba dhegaysanaya ruuxii mustamicaana shaksigii uguma muuqdo maca maca amni labsin wey haddaba waman yuxadis ruuxa xadiiskii aqriyaya duuna shaksin shaksi iyo daato duunkeed yadharu shaksigaasoo muuqdo iyadoon daatadiisii ama isagii aan laba arkayn oonu u muuqan kii dhegaysanayay maca amni labsin iltibaas iyo dheehgal uu ruux kale uu ruuxan kaga darsamo oo uu markaa uu garan waayo inuu hebel yahay iyo inuu hebel yahay aanu kala garan iyadoo laga aamin yahay oo dee isagii waa la garanayaa ama isagii baa garanayaba sawdkiisa ha kuma garto ama ruux kaloo fiqoo dadkii joogay ayaaba garanaya inuu cid kale kaga darsamo oo la garan waayo ruuxii dee musmica ku yahay inuu hebel yahay inuu hebel yahay taasna laga aamin weeye falqabuulu aqbal riwaayadiisa iyo waxaa isaga laga warinaya la aqbalayo yunsaru waa qowl loo nusreeyey oo culimadii dee jamaahiirtoodii ama culimadiiba caamadoodii waa qowl ay ku tegeen halkan waxaan filayaa kitaabkii kale waan kuwa soo marnay masaladu waxa weeye darsigii waa la joogaa sheekh baa wax ama lagu dul aqriyaya ama isagaaba aqriyaya laakiin sheekhaas isaga wax lagu dul aqriyaya ama aqriyaya wax isaguyo laga dhegaysanayay dadkii xaadiriinta ama kun iyagu maqlaye dhegaysanaya casharkii iyagu u yimi uma muuqdo waa ka qarsoonyaho xijaab gadaashii baabu kuwa aqriyaya casharkii codkiisii laakiin waa dee isagii way garanayaan oo ama kan isagu dee musaamican baa garan ama ku kaloo siqo oo garanayo inuu sawdkii fulaan yahay baa jirta meeshii ma jirto dee inuu keyrkii aan dee uu ku dhehgelayo uu ku darsamayo on laga garanayna waa la garanaya ruux la garanayo laakiin aan muuqanon xukunku muxuu noqon in wax laga wariyo ruuxa caynkaasa marka wuxuu leeyahay kolley caamata ahlicilmi dee sheekh keligun bay taa ka soo naqliyeen wax khilaafsane way ictimaad qowlkan sawdkiisan la ictimaadsanayo kol haddii dee la garanayo ayaa waxa weeya waa iska caadi ba yidhaaheen oo markaa sidaas waxbaa lagu warin karaayo dee bal ummahaat lmu'miniinba iyagoo dadkan axaadiista ka maqlaya aan u muuqan oo waraaca xijaab kuba sugan ayaa laga naqliyay axaadiista kutubta inooguba sugan laga soo naqliyay wixii andii ehelkoodu kaba soo naqlin may muuqan be taasba waaba xujada ugu weynee meesha taala xadiidkiina bilaalan yu-adinu bileyl inuu xagga hoose inooguba dhigtayna dee meesha marka uu rasuulku leeyahay bilaal haddaa codkiisa maqashaan wixii aa cunayseen iyo waxaa cabayseen iska sii wata weli waa habeene ibnu ummi maktuum se marka maqashaan ka joogsada labadaba markaa dadkan lala hadlayo umay muuqanee dhawaaqoodan ay dhawaaqeen ayuunbay ictimaadsadeen oo ay dee bal markaa waa dhawaaqii bilaal iyo dhawaaqii ibnu maktuumo markaa weliba xukunkan weyn ama xalaal ama xaraami ay kaba ratibantay taasna waaba dee xujay noqon bal marka adigu sheekii haddaanad arkayn dhib malaha kol haddii la garanayo hoolabsi aanu jirin intaa weeye laakiin maxaa jira imaam macruuf oo mashhuuran shucbat bn اlxajaaj ayaa cibaaradiisa aynu soo maray ahayd dee ha ka warin ruux dee adiga xadiidkuu sheegayo oonad wejigiisa arkahayn waxaa suurtagalaba shaydaan inuu yahay suuradiisii intuu isku suureeyo codkiisii oo kale isu soo yeelay uu kule leey xadahanaa oo akhbarana ama taa leh adugu taas dee waxay culimadu kolley nooc tashadudun bay kuba tiriyeen waa iska ixtimaal baciida saa daraaddeed waa la aqbalaya riwaayadaasna ama samaaca caynkaasi iyo werinta caynkaasi waa werin saxiixa intaa waman yuxadid ruuxa isagu waramana xadiidkii aqriyaya duuna shaksin shaksi iyo daato duunkeed yadharu muuqdo iyadoo shaksigiis ama shaksiyadiisii aanay muuqan oo ruuxii mustamica aanay u muuqan maca amni labsin labsi ama dhehgal uu ruux kale ku dhehgalo laohan de markaa la yidhaha ma hebel buuha mise hebel buuha la kala garan waayo taa amni laga aamiyey iyaday jirto falqabuulu aqbal riwaayada ama samaaca caynkaasa la aqbalo yunsar waa qowl loo nusreeyo waa qowl mansuura dee muqaabil mansuurna waa kaa aan soo sheegnay wasaxa in khasasa aw in rajaca in lam yashuka wakada in manaca marka wuxuu uhi wasaxa waa ansaxayaa samaaci waa ansaxayaa in khasasa ninkii muxadidka hadduu khaas yeelo buu qoom samaaci ku khaas yeelo ula anigu intaasun baan xadiidkan u aqriyaya amaan u sheegaya oo dad kalon kuwa ahayna ay maqlaan ama isagu ha ogaado ama yaanu ogaanin be samaacooduna waa ansaxaya kuwa kale aw amase in rajaca hadduu laamo ninkii muxadidka ahaa uu dee dadkii uu axaadiisa u sheegay riwaayadiisii axaadiista uu kaba laamo uu yidhaah waan ka noqday axaadiistii aan idiin sheegay in lam yashubka haddii aanay ahayn shaki uu riwaayadiisii ka shakiyey ama khalal meesha yimi wuxuu uga laabmay aanay ahayn wakadaa saasoo kale waxaa samaaci u ansaxaya in manaca sheekhi hadduu manciyo ou axad markaa dadkii dee wax ka maqlay ka mid ahaa axaadiistiisi uu ka manciyo yidhaah aniga waxba ha iga warin kuma fasaxayo inaad igaba wariso riwaayadaadii ama wixii aan kuu sheegay waan ka noqday umuuraha uu yidhaah arrintuna aanay ahayn khalal riwaayadii ku sugan shaki uu riwaayadii ka shakiyey aanay ahayne dee arrin kale un ay tahay un ama ruuxan ay istiideen iyo waxyaala dee dadku waa iska dabaaicdu way badan tahay dadkan dee culimadiina waa basharuun damci kastay leeyihiin oo kale umuurahana waa la arkay taas riwaayada way ansaxaysaa watana masalan hore usoo maraye kolkol waxaa dhacaysay dee dad bal masalan kooban inuu sheekhu xadiidkii uga dhigayo gurigiisii jooga oo dad kale oo kuwii uu ku talagalayba aan ahayn oo ama kadinka fadhiyo ama meel kala fadhiyo xataa isaga kaba warhayn ee axaadiistiisii maqlaan awqaadda qaarkeed waxaa dhacaysa inuu dadka qaarkood xalqadiisa kaba saaro oo dee uu diidu yidhaha dersiga igama iman kartid waxba igama warin kartid oo markaa kii intuu yimaado dee meel aanu ka arkayn soo fadhiisto sadaaqadan hoosteeduu fadhiisto oo kale iyo meel ama kadinkii aqalkiisa iyo axaadiistii isagoo dadkii kale u sheegaya uu saa kuba maqlo waana umuuro dhacay oo kale waa waxa jira oo lahayo dee amtiladeedu ay markaa jirta iyo dadkii xataa waxaan sameeyey dadkii lagu sameeyey umuurahaas haddaba suurooyinkaas oo kale hadduu yidhaaho isagoo markii hore isaga ada uu kaba maqlay oo isaga uga sheegay oo u wariyey markii dambe yidhaha waan ka noqday riwaayadaadii ee kuma fasaxaya ha igaba warin oo dib uuguba diido arrintuna aanay ahayn shaki riwaayadii galay halal kuba sugan uu leeyahy waan ka shakisnay ama waxyaalaha ama hube iska da aanu lahayn hadduu taa leeyahy waa lagama warinaye ee ay tay diidma uu isaga u diidayo un ama dadka qaarkoodun uu ku khaasilayo dadna uu u diidayo ciddii aan aan loo diiday ama aan iyaga dee waxa weeyaan lagaba manciyey riwaayadii laga laabmay riwaayadii iyaga marka horeba ay warinayeen laga laabmay waxba wixii waa wax dhacay kol haddii ruuxan axaadiistii maqlay lama celin karo ma kor noqon karto kol haddaan khalad soo kordhay aanu jirin inkastaba sheekhu ha diide ninkan xadaanaa fulan tiisi u iska wadan ama akhbaranaa fulan oo ka warinaya kol haddaanay cilo riwaayada ku sugan ahayne diidmo isaga uu diiday ama isagun dabiicadiisa ay keentay dadka qaar intuu u diido dadka qaarna uu kuba khaas yeelo ama ruuxay sideedan ba yidhaha riwaayadii waan ka noqday waxba ha igaba warin kuma fasaxaya inaad wax iga wariso umuuraha u yidhaah caadi wey waxaas riwaayadu ma noqonayso wixii dhacay ee waaqaca ma kor noqonayo dib looma kor yeeli karo looma baabiin karo ee ruuxii uu ka warin karaa inkastaba sheekhu aanu doonin be wasaxa wuu ansaxayaa samaaci in khasasa sheekhu hadduu ku khaas yeelo cid riwaayadiisa oo markaa cid aan dee kuwii lagu khaas yeelay ahayna ay maqasho ama sheekhu ha ogaada mayaanu ogaanin aw in rajaca hadduu laabmo sheekhi riwaayadii uu kaba laabmo oo uu yidhaaho waan ka noqday riwaayadii iyo wixii aad iga maqashay in lam yashuka haddii aanu ka shakiyin riwaayadiisi haddii shaki jiro oo khalal meeshii riwaayadii idi ama cillo soo gashay meeshii ay taal iyada waa layska daynaya ee shakigaasi aanu jirin diidma uu ruuxan u diidayo un ay tahay wakadaa saas oo kale in manaca hadduu manciyo sheekhu ruux saamiciisi iyo xadiisu yidhaha aniga waxbaa iga warin oo kale iyo taa nasaa-iba xaris ibnu miskiin riwaayaadkiisii wax kaba warinayo iyadoo mancintaasi jiray kitaabkiisa sunanta way kuba sugan tahay bal halkaas waxaan kaga baxaynaa inoogu dhammaaday sheekhu inoogu dhameeyey labadii weji ee ugu horeeyey awjuhdii tacamulka waa qiraa'adii cardigii iyo samaacii kaba horeeyey iyo furuuc iyaga uun kuba xidhnayd oo umuuradee iyaga kaba ratimaysoo furuuc ahayd taas ayaynu halkaa uu inoogu dhameeyey halkana wejkii saddexaad baa inoo bilaabmayo waa alijaazatu kutubdan iyo wixii uu ruuxu marwiyaadba ulahaa noqdee isagoo ruuxu idmo uun inuu ka wariyo yidhaaho dee macnaanuhu kitaabka caynkaasi hebel baan ka wariyo dee sanadkiisii buu sheegaya si uga wariyuu sheegaya waxaan kuu fasaxay markaa inaad iga warisaan kuu ijaazeeye taas bay tahay oo dee culimadu ay aad u isticmaaleen awqaada qaarkeedna baahiba ay keentay markii dadkii kala fogaaday dadkii aanay isgaari karahaynba kutubtii ay badnaateen wixii wada dhegaysan karahayn inay in badan dee ijaazada lagu taxamulo beryahan dambana waxyaalaha badan ee jiraba imaka kutubta sanadadu ay ku xidhiidheen sanadada jira ee maanta xidhiidhay dee intooda badan waaba ijaazee naadirba weeye wax samaaciyo qiraaada ku xidhiidhaayo waxaan imika sanadadan maanta ama quruntan dambe jira ee xidhiidhkiisaasi intiisa badan waaba ijaaza weeye ثم على جوازها والعمل بها جماهير الرعيل الأول ثم على جوازها banaanideeda ijaazadu wax banaan tahay oo waa shay dee caadi oo banaan iyo walcamali camalfal biha iyada lagu camalfalayo wixii ijaaze kugu soo gaadhay dee siaad wixii aada maqashay ugu camalfalaysa loogu camalfalo haddaba kuwa labadaa jawaaskeeda iyo camalfalka laguma camalfalayo korkiisa waxaa kuba sugan oo qaba jamaahiiru raciilil awali waa raaci ama raciilkii hore waa dadkii hore iyo salafkeedii hore intoodii badnayd waa culimadeennii hore une intoodii badnayd iyo jamaahiirtoodii ayaa qowlkaa qaba oo macnaa ijaazo horta waxbaa lagu warin karaa oo ijaazadii waxbaa lagu warinaya dee haddaanay ahayn noocyadii ay diideen aanay ahayn wixii aada ijaazada kugu soo gaadhayna waa lagu camal falayaa labada qowlba waa jumhuur lculamaa iyo ahluxadiis iyo keyrkoodba qowlkood weeye oo dee barhko bal markaa taas weeye afraad baa jira dee saasuu jamaahiir ugaba cabiray iyagu diidanaa ijaazo in wax lagu wariyo sa shucbo kale odhan jiray hadday ijaazadu badnaan tahay dee rexlaba cidba xadiis umay rexlayseen looma baahdeen rexlo ruux isagoo gurigiisa fadhiin buu odhan laha hebelow waxaa ijaaze iyo hebelow waxaa ijaaze oo kale iyo qolooyin bal adigu manciyey way jiraanoo usuuliyiin iyo muxadisiin iyo fuqahaba leh in wax lagu wariyo taas manciyey bal markaa laakiin jamaahiir lculamaa waxay leeyihiin waa dariiq taxamul iyo wej taxamul oo camalfalkii iyo iyadaba markaa sideeda banaanay ama warinteediiba waa wax jaa-iza uma calaa jawaasiha manaa banaanideeda ay banaan tahay ijaazadu walcamali camalfal biha iyada lagu camalfalo taa kuwa korkooda waa labada masaleba jamaahiiru raciil lawali maana waa culimadii hore iyo raciilkaa hore jamaahiirteedii iyo intoodii badnayd baa qowlkooda ay tahay oo saaqaba wey taji liman cuyina fii mucayani naxu ajazkum kitaaba sunani kadaka mubhamu liman yucayinu wacaksuha fiihi khilaafu bayinu wama limajhuulin xawat falaa tasix xaysu aladii uriida gayru mutadex bal halkana haddama suurooyinkeedii ayuu inoo gelaya ama anwaacay leedahay kolley kitaabkii horena inoomuu dhammayn aynuba aragnay dee kolleyna waa alifyada iyo muqadimada ibnu salaax iyo kuwa laba midka ayaa dhammeeya walood moodo isagu in badan inuu imika kitaabkeena abyaada inoogu sheegayo ilaa sideed nooc ama sagaal nooc iyo ayay gaadhsiiyaan oo wax dee riwaayadeedu saxiixta iyo waxay culimadu celiyaanba isugu jiraa bal markaa dhowr buu inoo sheegayaa anwaacdeeda ama suwarteeda waxaa kaba mida ijaazadii aanay munaawala laba socon ijaazatu mucambal marka horta dee meeshii ijaazadii arkaan bay iskaba yeelan midi waa laftiga dee ijaasadiiyo siiqada la isticmaalayo midna waa ruuxan dee mujiizka ee wax ijaazaynayo sheekhiiba midna waa ruuxan mujaazulahuga ee wax loo ijaazaynayo oo isaguna waa tan wax loo ijaazaynayo midna waa waxaan ijaazaduba ay ku dhacaysa mujaazubihiga la yidhaah la ijaazaynayo bal haddaba labadan xaale ee dambe aan qaadano mujaazubihiga iyo mujaazulahu labadaasa inta badan ayay waxyaala anwaacahani kaba yimaadaan kole waxay noqonaysaa ijaazatu mucayanin limucayan oo ujeedadu waa ijaazada khaaska ah wax mucayana ayaa la ijaazaynaya sida kitaabkii bukhaariba waa mucayana waa kitaabkaa la garanaya dee khaaska ah maxaana loo ijaazaynaya shaksi mucayana loo ijaazaynaya oo ruuxii baagu odhanaya ajaztuka ama ajaztu laka صaxiixa albukhaariya labada waa iska caadiye صaxiixii bukhaari baan ku ijaazeeyey waa mucayan baa la ijaazeeyey ruux mucayanana waa loo ijaazeeyey haddii da ay arrintu kaba badan tahaybo dee waxaan idin ijaazeeya waa dad khaasa un oo mucayaniina kitaabka fulana waa la mid taasi waa mid waana suurada dee uguba horeysa dee caadina waxbaa lagu warin karaa kol haddaan cilo kaleo wa lag meesha loo manciyaa jirin kolla markaa maxay noqonaysaa imakaag ijaazatu markaa dee ama ijaazatu gayri mucayanin limucayan waxaan mucayan ahayn ama mubahba ah oo ijaazadiisa la ijaazeeyo ruux mucayana loo ijaazeeyo oo bal matalan waaba isagoo yidhaaho dee ajaztu laka marwiyaati waxaan kuu ijaazeeyey waxaan riwaayo u lahaa marka wuxuu riwaayo u leeyahay mujaazabihiga mucayan maaha waa wax fara badan bay iskala tegaysaa laakiin ciddii uu ijaazaynayeyna waa cindan mucayanka taasna waa suura oo kale iyadii oo la cagsiyo oo bal markaa waxa weeyaan la cagsiyo oo ijaazadii caamada ahayd oo bal markaa shay mucayana dee loo ijaazeeyo imanka beten waxaba weye isagoo yidhah dee ajaztu kitaaba sunan liabi daauud lijamiic almuslimiin oo kaleo laftigan cumuumkiiyo waxyaalaha u isticmaalo oo shay mubhabay noqon oo ruux khaasa ma noqon ama haba sii khaas yeelo lidalabati alcilmi fii baladi kada haba yidhaahee bal suurooyinkaasi waa anwaac iyo anwaacayn oo dambeeya marka wuxuu yihi taji-u way imanaysaa ijaazadii ijaazadii way imanaysaa waana anwaaco dhowre liman shaksi oo macnaha waa ijaazadii waxa iman liman cayina kula cayinay oo waa mujaazulahu oo dee mucayana oo fii mucayanin fii shayin mucayanin shay mucayanana wixii ay ijaazadu ahaatay ama waxa loo ijaazaynaya uu yahay wax mucayana waa mitaalkan waaba kan mitaalka naxwu ajaztukum waxaan idiin ijaazeeyey waa dad mucayan ula hadlaya waa dad khaasa kitaabo sunani kitaabkiina maaha inuu sunan aan la sheegin uu yahay waa kitaab lama garanayo waa sunani kada ama dee mid markaas ay hayeen kitaabkaa sunanta sida sunan abi daauud baaba masalan idiin ijaazeeyey marka anwaacaha ijaazada ijaazadan khaasada yidhaahaanoo een munaawalo lahayn waa ta ugu sareysa ee uguba mudan kadaaka saas oo kale waxa ah oo iyadoo noocan oo kale ah dee khilaafba khilaafkii hore ayaa jira laakiin iyadna shay iskaba jaahisa noqonaya mubhamun kii la ibhaamiyey oo macnaa waa ijaazatu mubhamin wax markaa aan mucayan ahayn oo mubham oo mujaazubiyigii oo ijaazadiisa la ijaazeeyo liman shaksina loo ijaazeeyo yucayanu waa suu isagu dooranayo shaarixu oo dee la cayinayo shaksi mucayana ama liman yucayanu kan mujiiskii ruuxu cayinayo oo dee uu khaas yeelayo loo ijaazeeyo oo bal matalan waa maxay taasna waaba isagoo shaksi ku yidhaha ajaztu laka jamiica masmuucaati mujaazulahugii waa mucayan laakiin mujaazubihigii baan mucayan ahayn oo waa kan wixii aan riwaayo u lahaay oo kale taasna waa suuro iyadna jamaahiir alculamaa waxbay ku warin karaan oo wixii dee ruuxan masmuucaadkiisia waa laga warin karaa bal taas iyaga agtooda oo kale bal taasna iyadna waa suura kadaka mubhamun liman yucayinu wa cagsuhaa tan imaka aan haynee dambe cagsigeed fiihi khilaafun cagsigaa khilaaf baa ku sugan bayinun xoog leh oo ama cad oo muuqdo oo mashhuura oo maxay khilaafkaasi muxuu yahay oo imaka waxa weeyaan waa mujaazulahugii ayaan mucayan ahayn oo mubhama mujaazubihigii mucayan ha ahaada ama yaanu ahan oo laba suuraaba kaba soo bixi bal marka uu mujaazubihigu mucayan yahay waaba isagoo yidhaaha ajaztu kitaaba albukhaariyi lijamiici almuslimiin buuri ama lidalabati alcilmi buuri dadkan dee waa cid imaka cidda u jeedayna maba caddaa dadkii dalabata imaam nawowi baa adkaarkiisa ay kuba sugan tahay xagga ugu dambeeya muslimiintana wada ijaazeeyey cibaaro saasa bal isagona hadda suuradan yidhaha dee ma haboonana bal markaa in waxa uu leeyahay waxaan u ijaazeeyey oon u ijaazeeyey dadka iyo waxa weeyaan muslimiinta kitaabkaa caynkaasi mujaazulugii baan mucayan ahayn taasna waa suuro waa cagsigeedo khilaafku xoog buu leeyahay buu leeyahay mashhuur weeyaan oo dee waxaanay u badan yihiinba halkan haddii waصfi khaasa oo qeydaya sa haddii isagoo idhaha ijaztu kitaab albukhaariyi liطalabat اlcilmi fi jabuuti oo kale waxay leeyihin waa xasri baa ku suganno waa lasoo koobo waa waxbaa lasoo koobi karo marka aan intaasi jirin intooda badan suuradaa way manciyaan marka waa cagsaana wataan wama limajhuurin xawad falaa tasix xayثu اladii uriida gayru mutadix markaasaa muxuu yihi wama isaguna kii ama waxa weeyaan ijaazadii weeye ijaazadii xawad koobtay limajhuulin calaa majhuulin wax lamid laga jaahiliyahay koolansatay ama mujaazbihiga ha noqdo ama mujaazulahwiga ha noqdee falaa tasixu ma ansaxayso xayثu ladii waa xayثu meeloo aladii kii uriida loola jeeday oo kan majhuulka ama mujaa loo jeeday ama mujaazubiga ama mujaazulahwigu غayru mutadixin mid cad oo muuqda aanu ahayn maxay suuraddan dabeedkan dambena inoogula sheegayaa wax majhuulo ijaasada hadday kulansato kol mujaazubihigii baa majhuul noqon kolla mujaazulahugii baa markaa majhuul noqon kol labadoodiiba majhuulkii bay noqonayaan iyada taasi ma ansaxaysa kol haddaa waxaan majhuulkaa ki ciddii loola jeeday aanay caddayn oo bal matalan mujaazubihigu haddii uu waxa weeye uu majhuul yahay waaba isagoo yidhaaha shaksi ku idhaah ajaztu laka kitaaba sunan dhowr kitaaboo sunanna way jiraan oo uu riwaayo wada leeyahay dee inuu yahay abi daauud inuu nasaa-i yahay inuu daaraqumi iyo inuu mid kale yahay lama garanayo waa mujaazubiyigiibaa mjahaal ay ku sugan tahay taasi ma ansaxaya haddii aan marka hore wax cadaynaya aan u jirin sunantan waxaa loola jeeda hadii wax cadaynaya la helo dee jahaaladii way meesha way kaba baxaysaa iminka waxa weeyaan mujaazulahugu marka uu yahay jahaaladu ay kuba sugan tahayna waaba isagoo idhaa dee ajaztu kitaab albukhaariyi lmaxamed ibni cali bas intaasaabuu raaciya in dhowr ruuxoo wada maxamed ibni cali la yidhahdo meeshii bay wada joogaan ku yahay lama garanayo makanaa makanaa makanaa lama garanayo qariino caddaynaysa kii u jeedayna meeshii ma jirto waa mujaazulahogii ayay jahaaladu soo gashay taasna ijaazadaasna qiimoma yeelanayso oo dee waxa weeyaan haddii dee bal matalan labadiiba ay israacaan oo mujaazubihigi iyo mujaazalahogii labadiba ay jahaaladii ay ku sugan tahayna iyaguna min baabi awla ayay noqon oo kol haddii ay jahaaladaas ay kulansato qariino fasirayso caddaynayso jahaaladani ay ku suushaano aanay meeshii jirin la ictibaarin maayo intan weeye beedka intuu kuba sheego iyadna suurooyin dhowraaba iska gelaya wamaa ijaazadii xawad kulansatay limajhuulin ku laga jaahiliyay calaa majhuulin dheh oo dee wax majhuulo kulansatay ama mujaazubiiga ha noqde ama mujaazulaho ama labadaba haba noqdeene falaa tasixu ma ansaxayso xaysu meeloo aladii kii uriida loo jeeday ee ama mujaazubiyiga loola jeeday ama mujaazulahuga loola jeeday gayru muftadixin mid cad aanu ahayn ee haddii qariina meeshii ay jirto jahaaladani ay ku suulayso oo mujaazubihigii inoo cadayn ama mujaazulahugii iyada way ansixi lakiin marka aanay taasi jirin wixii ma ansaxayaan wama lizaydin waladii sayuuladu allah subxana watacaala bismi illahi araxmaani araxiim alxamdu lilaahi rabi lcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa ashraf lmursaliin سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا وما لزيد والذي سيولد له فدمتناعها مؤيد ثم الإجازة عن الإجازة لدى الذي أجاز لي مجازة weli qaybihii iyo suwartii ijaasada ayaynu kusoo ayaa inoo socotoon ku jirnayba oo bal markaa dee waxoogaa iyaga qaybaheedii ah ama suwarteedii ah waan soo aragno abyaadii hore ayaan kuba soo aragnay ka wuxuu uhi sheekhu raximahu llahu tacaala isagoo dee anwaacdii ugu dambeysay baaban ku jirnaa ama adigu midharhkii ugu dambeeyay noo dhammaynayaaye isagoo bal markaa ay waxa weeyaan noo sheegaya anwaacda qaarkood baa wuxuu yihi wamaa ijaazadii lizaydin zayd u sugnaatay iyo waladii shaksiga ama ka sayuuladu loo dhali doono lahu isaga loo dhali doono ijaazada u sugani fadii ijaazada noocaasa ee macnaa waxa weeyaan ruux aan jirin wax loo ijaazaynayo iyadoo laakiin ku mawjuuda lagu cadfay oo ku jira laguba cadfoo la raaciyey markaa kii mawjuudkaa isaga waaba caadiya waa kan macduumkaa markaa ijaazadii wax loo ijaaseeyey un fadiyatan noocan imaka markaa ijaazadan imtinaacuhaa imtinaaceeda ay mumtanic tahay oonay halkan ansaxahayn mu-ayadu kula xoogeeye weeye khilaaf baa jira laakiin inaanay ansaxayn baa xoog leh oo la quweeyey oo la xoogeeyey taasba weyn imaka halkan sheekhu beytka wuxuu inoogu sheegayaa raximah llahu tacaala ijaazadii ku macduumoon jirin wax loo ijaazaynayey dee siaan hore usoo aragnayna walow ijaazada shardigeediiba inoo dambeeyo marka la dhowrayo haddana tawasuc weyn baa dhacay oo dee suurooyin kala duwan oo culimadu intooda badani aanay aqbalin oo aanay wax ku warin ilaaheenna kuma ansaxaysaba taa inay wax lagu wariyo ayay dadka qaar kaba dhacay oo laba yimaadeen tawasuc badan baa dhacay bal marka waxa ay tahayna ijaazadii ku macduuma loo ijaazaynayeyna kollay laba suuro ayuu yeelanayaa labada suure uu yeelanayaa waxa weeye midi waa kaa macduumkee wax loo ijaazaynayoo ku markaa jira oo mawjuudah ijaazadiisii lagu cadfay ama la raaciyey oo markaa macduumkii maanta waa tabac mawjuud buu tabac u yahay waaba iyadoo uu ruux ku yidhaaho shaksi kale ajastu laka riwaayaati waliwaladik adiga iyo macnaamiyo weliba maaha kuwa jiraba weliba sayuuladu laka adiga iyo cidda kuu dhalan doonta waxaan u ijaazeeyey kitaabka ama wixii aan warinayey marka maanta macduum ijaazadiibaa meesha jira waxaanay tabac u tahay ku mawjuuda taasi iyadu waa suuro oo bal markaa in iyada suuro weeye midna waxa weeyaan oo iyada suurada labaad iyadoo ku macduuma wax loo ijaaseeyey iyadoonu tabacna mawjuudu ahaynba oo ruux yidhaaho ajastu liman yuuladu lifulaan markaa maanta tabacii mawjuudkumaba jiro cidda hebel u dhalan doontaan wuxuu ijaaseeyey taa la yidhaahaba weeye labadaas suuro weeye markaa suurada hore ayaanu imaka matniga inoogu sheegayoo suurada hore markaa waxaa meeshii khilaaf baa jira inay ansaxayso iyo jawaaskeeda khilaaf baa ahlu cilmiga dhexdooda kaba jira kollay dee waxa weeye bal markaa qolooyin baa jira dee muxadisiin iyo qolooyinahoo iyagu tan ama wax ku ijaaseeyey ama yidhi way ansaxaysaayo wax waa lagu warin karaayo ijaasadu guud ahaan waa iska ibaaxa iyo idan uun walow dee imika kan macduumkan wax loo idmayna laakiin kol haddii mawjuud laguba cadfayo way ansaxaysaaba taa qolooyin yidhi baa jira markaa sheekuna wuxuu dee wejka labaad ee culimmadu ay u badan yihiinee xoog galeen kollay sharxu nuqbana ku soo aragnay waa inaanay ansaxahayn oo dee sida raajixa ijaazadan aan kaa macduumkii wax ku warinahayn shaarixna masalada isagoo kaba hadlaya aggoose xagga hoose wuxuu kaba dhigaytaa فأجازها أصحاب الشhاaفiعي قياaسا على الوقف وkdا أbو داوd bal cباaradan eeg oo wuxuu yihi waxa halkaa شharxii beytka waxaa baneeyey iجاazada caynkana أصxaabtii shaafiعي iyadoo wqfigii looga qiyaas qaadanaya kole أصxaabta shaafiعي hadday cidi ka banaysayna waa أشhخاaص ee maha guud ahaan madhabtii inay tan iyada qowl kuba sugan ay tahay ee madhabku wuxuu baneeyey dee culimadu soo qaadeen un waxay ahayd idiyadaa xagga waqfiga oo waqfiga waxa weeyaan ruux haddii imaka ruux uu ku waqfi dee waxaa la shardeeyaa ciddan lagu waqfeeyaa cid wixii ku intifaaci karta ay tahay laakiin bal haddii ruux baa lagu waqfay oo la yidhi ciddaasaan ku waqfinay iyo cidda u dhalan doonto oo kale waa waqfigay kaba cabiraan munqadicul-aakhir bay dhahaan suuradaas munqadicul-aakhira xaggii dambuu ka go-anyaho de bal kan la sheegay mooyaane ciddan la raaciya cid jirta maha munqadicul-aakhir bay dhahaan suuradaas oo kale iyadoo bal waqfigan way iska way baneeyaan in ama iyada haddii au munqadicul awal yahay oo imika cidda hebel u dhalan doontaan wax ku waqfi la idhaha shaaficiyada agtooda kuma banaano walow maalikiyada xanafiyada iyo qowlka ay baneeyaan oo iyaga taa dambe waqfiga munqadicul awalka markaa suuraday shaaficiyadu baneeyeen taas bay ahayd marka qolooyinkii iyaga halkan kuma tegayna masaladay uga qiyaas qaateena maaha guud ahaanba madhabta qowlkeedii waa afraaddii iyagu tan banaysay ama ciddii banaysay ayaa le waaba taa masalada waqfigaba halkaa way banaanayd imaka halkanna way iska banaanaanaysaa taa weeye maaha inaysan uu sheekhu usoo dhigtay dee madhabtii ay tan tahay tay banayni bal shaafici baaba dee masalada naskeedu ahay wax asxaabta shaaficin loo tiiriya maho isaga naftiisa wasiyadiisi iyo dardaarankiisii cibaarad sani way kuba qornayd dardaarankiisii ama cibaarada dambuu raaciyey wakada abu daauda halkaa iyada waxaa ku kordhan doontaan dee dushun baa kaga kordhinaysaan sian kitaabka waanu dee ibni baa meesha abu daauud asal ahaan shaqo kuma laha tan waa inankiisii san kitaabkii kaleba kuba soo aragnay inankiisii oo ibnu abi da-uud la yidhaha markaa lafdigii dee abuna markaa abi bay isu bedeli ibnu baana meesha ka horeyso wakada ibnu abi da-uud waa nin xaafid oo macruufa oo abubakar markaa kunyadiisu ay tahay magaciisana cabdullaahi la yidhaaho oo xaafidkii dee abu da-uud saaxibu sunan uu dhalay kaasba saynu horeba kitaab kale ugu soo aragnay ijaazo uu lahaa xagga hoosena uu kaba qorayo ayaa isagoo qoraya ama masale ijaazo ayaa ama dee ijaazaynayo cid ku yidhi ajastu laka waliawlaadika walixabali اxabalati oo waladulwalad uga jeedo xabalxabalana buyucdii manhiga ahayd mid kamid u ahaa bal markaa isagaa taas isaguna kuba camal falay oo waana nin muxadisa oo xaafid ahaa oo abi daud dhalay marka halkaa ibni baad ka dhacday wax kale maaha bal adigu masaladu taa weeye ama iyada haddii la yidhaaho waxaan jirin bo munqaducla walow walow de haddii laleeyahy waqfi un waayo suurooyinka qaarkood waqfigii unbay ku tadbiiqiyeen masaaishii waqfige haddii la yidhaho waqfiga suurooyinka qaar maalikiyada iyo xanafiyada agtooda waqfi munqaducla weli waa banaan yahay de iyagana qiyaastooda waxay ahaan lahaydba tan haddii masalada loo qiyaas qaato tan asxaabta shaafici u kaba soo naqliyey in agtooda ay kuba banaanaato bal calaa kulli xaalin suurada dambe ee munqadicul awalkuna ma ansaxayso tanna intooda badan culimadu sida xaafidba asaxa uu kaba dhigay ama qowlka raajixa inaanay ansaxayn waana tan matniga inoo taalla intaa wey oo wuxu uhi wamaa ijaazadii lizaydin zayd u sugnaatay oo macnaa shaksi baa loo ijaazeeyey iyo waladii kii sayuuladu loo dhali doono law isagoo ilmaha u dhalan doona ayaa loo wada ijaaseeyo oo adiga iyo ilmaha kuu dhalan doonaba marwiyaadkaygaan u ijaazeeyaan yidhi fadita waa ijaazadan caynkana waa ijaaza lilmacduum eh laba suurana way leedahay sidaan soo sheegnaye imtinaacuha imtinaaceeda ay mumtanic tahay aanay ansaxahayn waxtaa aan lagu warinahayn mu-ayadu kula xoogeeye weeye oo culimadu ay raajix yeeleen yana weeye kelimadu uma alijaazatu can ilijaaza lada ladii ajaaza lii mujaaza wuxuu ihi naadimku raximah اllahu tacaala uma alijaazatu ijaazadii can ilijaazati ijaazo xaggeed ka soo farcoomaysa ijaazo kale xaggeed ka ahaatay hama canta haddii macna calaa laga dhigo uma alijaaza oo cala alijaaza ijaazo korkeed ahaatay lada ladii kii agtiisa ajaaza baneeyey dii ijaazadaba si guud u baneeyey noocan ijaaza cala alijaasa ama alijaaza can ilijaasa mujaazahatu la banaynayo weeye obeydkana sheekhu wuxuu inoogu sheegayaa raximahu llahu tacaala bal ijaazadii khaasatan markaan ishkaal lahaynee ijaazadii mucayan limucayan fii mucayan oo kale iyo umuurihii aynu ijaazadeedu ay dee intooda badani kuba dhaqmeen jamaahiirtooduna ay tidhi way ansaxaysaa taas oo kale hadduu nin wax ku wariyo oo ninkii wax ku wariyey ee ijaazaba wuxuu wax ku warinayay ahayd sida waqtigeennan dambe asaaniidda jirtay intooda badanba ijaazadaasunbaabay isaga badnaanayaanbe ama haddii dee waa ijaaza un asaaniidan imika jirta waqtiyadeednan qaalibkooduye ijaazadaa uu wax ku wariyey isaguna masii ijaazayn karaayo oo isagoo riwaayadiisuba ay ijaazo ahayd ijaazadii miyuu isaguna cid usii ijaazayn karaa waa masalada masaladu marka waxa ay leeyihiin dee rag xufaadoo waaweyne ay ku dhaqmeen barhkoodna ay kolkol dhowr ijaazo isdaba gelinayeen oo ijaazadiisa ta sheekhiisa ta sheekha sheekhayo ama saddex afar ijaazo ay isdaba gelinayeen oo dee ama raggii mutaakhiriinta ah haba noqoto sida xaaf ibnu xajar iyo amtaashooda iyagu weliba riwaayo waasicaa lahaa samaac badan iyo qiraa'o badan ama rkaba yar horeeyey sida nasrulmaqdesi oo kale sheekha kitaabka xujo la yidhaah lehe uu imaam nawine xadiidkan laa yu'minu axadukum xataa yakuuna hawa tabacan lima ji'tu bihi uu tiiriyo waana nin dambe ade bal ninkaas oo kale iyo waa ijaazaad istaba gashay kolkol wax ku warin jireenoo dee rag xufaadii way la yimaadeen markaa kol haddii ijaazadii asalkeedii bannaan yahay in wax lagu ijaaseeye aada sii ijaasayso ama wax sheeksiga sheekhaaga loo ijaaseeye adigana uu kusii ijaaseeyaa oo markaa ijaazadani waxa dee iyaduna ka dambeeya ama kuxiga ijaazo kala tahay m mid labaad iyo mid saddexaad iyo mid afraadba waa shay iska banaan weeye waana dee kolley waxyaalaha maanta asaanida jiraba intooda badan uma alijaazatu ijaazadii almutafaricatu can alijaazati kasoo farcoontay ijaazo kale oo waa isagoo yidha ajastu laka mujaazaati ama dee kitaab fulan oo isaguba ijaazo uu ku taxamulay ayaan ku ijaaseeyey taasba uu yidhaaho lada ladii kii agtiisa waa dee waxa weeyaan ajaaza baneeyey dii tan oo ah ijaazada guud ahaanba asal alijaaza baneeyey khabarkii waa tane mujaaza waa mid la fulinayo la dabanaynayo oo ujeeddadu way bannaan tahay taasi qowlka saxiixa ee de ay kuba camal faleen ay markaa culimo badani kuba camal faleen balakaasna alijaaza cala nijaasa suuradeeda waa aad bay isaga daahirtaan filayaa beydkiina waa la qabayno wax loogu sii noqnoqdaa ma jirto walow ijaazadii weli aanay dee casharka maantaba inaga qaadan doonto oonaynaan weli nooc kale anwaaculxadiis anwaacdii taxamulka bilaabaynise laakiin umuuro kuba tacaluqsan ayuu inoo dhiganayaa markaasuu munaawarada bilaabay oo wuxuu ihi shardu sixati lijaazati ijaasada asixitaankeeda shardinteed dee kolleyna shardigani waa adigu horta intooda badan cala alakhar ama culimmada intooda badan agtooda waa istixsaan iyo wax fiican bay kuba tiriyeen in yaroo koobanna shardi bay kaba dhigtay oo haddii shardi lagaba dhigo umuurahan dee umuurahan aan soo hayno ee ijaaza limacduum iyo ijaaza litifli xataa iyo ijaaza ruuxa dee caamo ah wax loo ijaaseeye waxaasoo dhamiba waxa meeshay kaba baxayaano oo wixii dee ahlu cilmigu ay u baahnaayeen inu kolley aanay kaba maarmayn bay ijaazadu kuwa koobnaanaysaa waana dee aada arrin fiican marka bal ijaazada sixitaankeeda shardigeed bal shardiguna kolley waa shardi istixsaan intooda badan barhkoodna shardi baabay kaba dhigeen shardu si xasan cibaaraduba taa leh marka wuxuu uhi sheekhu raximah اllahu tacaala tuqbalu waa la aqbalayaayo ijaazadii min shaykhin sheekh xaggii marka ay ka soo fusho sheekhaasoo yuraa la arkayo daa fahmin aqoon iyo fahmo khaasatan waxaan uu ijaazaynayo ee kutubta macrifo iyo aqoon uba leh walxaal farcuhu farciisana waa mujaasulahugii kan wax loo ijaazaynayaana min ahli daaka alcilmi cilmigaa loo ijaazaynayo dad isaguna dee darabadiisiia ama cilmi ehlu cilmigiisiia aqoonta uu lahaa uu kaba mid yahay taas bay waxa weeye ayaa laba shardiyayaa loo shardiyayaa waana qowl bal markaa waxa weeyaan kolley imaam malik iyo ay halkan barhkood u tiiriyeen horta marka hore ijaazadii dee waxa weeyaan ma aha samaac sheekii wax laga maqlay dul aqrin wax lagu dul aqriyeyna ma aha inta badanna waxaan dee laysu ijaasaynayaa wax diraayo looga jeedo maayo wax riwaayo looga jeedo iyo sanad ahaan loogaba jeedo marka arrintani waa tawsico iyo ruqso ujeeddadu dadkii inkastaba xataa rixladaadu waasac haba ahaato culimo badan iyo mashaayikh badan aada lahaatide dadkiina way baahsan yihiin culimadiioo meel lama wada joogo dee hadi xataa kii kula joogayna hadiyo goor wixii uu hayay agtiisa kama wada naqlin kartid markaa dadkii ahlu cilmiga ahaa ayaa si sanadku u xidhiidho silsiladii isnaadku ay u xidhiidho ayay dee uba baahdeenba ijaazadan oo ninkoo beledkeenan oo kala jooga ayaa beled aada ugaba durugsan culimadii joogtaabaa mukaatabo waxba u qoranayaa iyaguna ijaazadoodiibay usoo qorayeen oo taasaabay noqonaysay sanadkii ugu xidhiidhayay kuwii kale uu la kulmayay ee de uu laga yaabo ayaama inuu la joogay ama uu laba kulmay buu ka qaadanayay idanka iyo ijaazadaas isagiina waa nin ahlucilmiya macrifo leh laakiin sanadkii inuu uxidhiidhuu kutubta badan ugu xidhiidhuu doonaya taasi markaa wax ahlucilmigu ay u baahdeen oo xaggii sanadkii si ugu xidhiidho oo bal intii akbar qadarin mumkin minao dee kutubtiina ay riwaaye sanad xidhiidhsan ay u yeeshaan bay ugu baahdeenoo bal markaa taas dee taasna maxay keenaysay ninkan ijaazada bixinayaana waa nin wax macrifo u leh kan qaadanayaana waa nin macrifo u leh ee ugu baahday silsiladii isnaadku si ay ugu xidhiidho bal markay taa tahay waa kolley fiicane loo baahan yahayoo waana umuurahay culimadu ugu cinaayoodeen ay barhkood kaba adhigeen alijaazatu ra-smalin kabiir waa rasmaal weyn xoolo badan oo rasmaalad haysato ujeedada ee iyadoo kolley iska maxduud uu noqonayo qiraa'adaadi iyo samaacii mashaayikdaadi wax ka maqlaysa fogida umuuro badanna ay taa keenayaan markuu ijaazaadka badan ee kolkol boqolaal sheekh uu waay dee kutubtoodii iyo wixii ay riwaayo u lahaayeen isagana sanadka ijaaza ugu xidhiidho wuxuu helayaa sarwo weyn oo riwaayaaduu sanad u leeyahay oo halkaas bay raasimaal kabiira noqonaysaa haddaba bal markaa umuurahaasi waa baahidii loo baahnaa taas baanay culimada qaarkood ay yidhaaheen dee shardi kaba dhigeen ama shardi istixsaan ay kaba dhigeen inay arrintu noqoto waa dadkii u baahnaaye ama ilmo yar oo iska ciyaaraya ama ku naasaqaya ama ku aan dhalanba ama ruux ama waxaa iska ijaazaynteeda iyo waxyaalahaas oo kale waa iska taba soco kayru mardi ayuun baabu ahaa sanba deeta imaka shardigan bacdigood laga soo naqliyena u ahayo waa ciddii u baahnayd ee meesha dee ay iyagana waxana hagaagugaba faa'iidaysanayay taas wo imaam malikiya baana shardi ahaantan laga soo naqliyey oo wuxuu ihi laakiin shardiga intooda badan istixsaan bay kaba dhigaan oo de waa ta aan soo maray bal kaa macduumkaa mooyaane xataa dee adfaashi inay yidhaaheen arrintu waa idan guud oo haddaw markay ehel u noqdaan bay ku warin doonaano iyo dee ilmo yaro shan jir iyo afar jir iyo saddex jir iyo oo aan waktigaa wax alla wuxuu garanayaaba aanu jirin ayaa wax loo ijaazaynaya kutub waaweyn oo bukhaari iyo muslim oo hadhowna uu kuba warinay de xajaarkii shalitaan haynay oo kale de bal markaa taas oo kale waa dee bal nooc tawasuc oo haddana way la yimaadeen oo dee jamaahiirtii way laba yimaadeen waa markaa dee shardigani maha shardi sixe waa shardi istixsaan buu noqonaya ama way fiicanta waa sida haboon iyo cidda waxaan u baahan ee ay tay in loo ijaazeeyo tuqbalu waa la aqbalayaa min ijaazadii oo macnaa way ka ansaxaysaa wey oo bal dee cibaarada malik ay kaba soo naqliyeen waa inaan laga aqbalin wey ijaazadii aanay kaba ansaxayn ilaa min sheekin ama min sheekin sheekun baaba laga aqbali sheekhaasoo waa ninkii mujiiskaada markaa yuraa la arkayo daa fahmin fahmo ku u saaxiyo waa aqoon iyo macrifo waxanu ijaazaynayo kutubtan macrifu u leeyiyo aqoon uu dadka u ijaazaynayo kaas baa laga aqbalaya walxaal farcu kan uu farciisu farcuna waa mujaasulogii u ijaazaynayeyna min ahli dalika alcilmi cilmigan laysu ijaazaynayay mujaasubihigii dadkii ehelka u ahaa aqoonta u lahaa isaguna uu yahay ee laakiin sanadkii uu u baahan yahay inuu sanadkii silsiladiisa ay u xidhiidho kaasba wey xagga snabl kalaamka suyuudi eegta oo laa yushtarad اlqabuul fi lijaaza kamaa saraxa bihi اlbulqiniyu qultudaas qaa'ilku maaha shaarixan aan hayno ee waxa weeyaan suyuudi kalaamkii weeyo isagaa lahaa weeyaan waana kitaabkiisa tadriib raawi walow daahirka cibaarada dee dadka qaar ay la noqon karto markaa ruuxii aan dee asalkii u laabmin in qultudan shaarixani leeyahay oo dee markuu suyuudi wax ka soo naqliyey